bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow mahad maxamuud cabdi abuuyaasiin ina nadiifo nuur xasan afartan iyo siddeed jir ah ku dhashay xamar labo maxamed daa'uud daahir warsame digtor raage ina xabiibo cali firin afartan iyo shan jir ah ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda daacish eedaysanaha koowaad mahad maxamuud cabdi abuuyaasiin waxaa lagu eedeeyey inuu qaabilsanaa faafinta afkaarta kooxda daacish isagoo ka mid ahaa guddiga shuurada ee kooxda daacishta soomaaliya oo fadhigoodu yahay buuraha qandala ee gobolka bari sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inuu qorsheynaya in koonfurta soomaaliya uu ka aas-aaso dagaalyahanno cusub oo la shaqeeya kooxda daacish iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen qoraal uu u diray horjoogayaasha daacish ee shaam eedaysanaha labaad maxamed daa'uud daahir warsame doctor raage waxaa lagu eedeeyey inuu ahaa horjoogaha kooxda horjoogaha qaybta caafimaadka ee daacish sidoo kalena uu qaabilsanaa la xidhiiridda daacishta ku nool dalka dibaddiisa iyo qabashada lacagaha ay u soo diraan daacishta soomaaliya dooddeer kadib maxkamaddu markay aragtay qodobka koowaad xeerka ciidamada qalabka sida iyo qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay dhegaysatay maxkamaddu qiraalka eedaysanayaasha ay ka hor caddeeyeen garsoorka oo ahaa in eedaysanaha koowaad mahad maxamuud cabdi abuyaasiin uu isagu ku qancay afkaarta kooxda daacish kadibna laba kun lix iyo tobankii uu tegay buuraha qandalla ee gobolka bari halkaas uu kula shaqeeyey daacishta soomaaliya isfahan waa soo kala dhex galay asaga iyo madaxda daacishta soomaaliya darteedna uu uga soo tegay gobolka bari kadibna uu qoraalka la hor keenay maxkamadda u diray horjoogayaasha daacish ee shaam halka eedaysanaha labaad maxamed daa'uud daahir doctor raage uu caddeeyey inuu ka tirsanaa kooxda daacish horjoogana ka ahaa qaybta caafimaadka maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta iyo cadaymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddayn laga qoray markhaatiga qiraalka laga qoray labada eedaysane qoraalka uu eedaysanaha koowaad u qoray horjoogayaasha daacish ee sooma ee shaam iyo gungaarka baadhista uu sameeyey baaraha galdacwadeedka la xidhiiray labada eedaysane maxkamaddu markii ay dhegaysatay dooddii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo xurriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii daacish sannad ka hor haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow mahad maxamuud cabdi abuuyaasiin labo maxamed daa'uud daahir doctor raage ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay min shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabilaahi towfiiq